النار سيفا ملهما ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaa intabinta tooska idin kaga imaaneysa warbaahinta islaamiga alfurqaan islamarkaana aynu kaga hadlayno dagaallo saaka ka socda gobolka shabeellada dhexe haddaba maxaan soo kordhay waxaan soo dhoweynayaa salmaan axmed haye salmaan
aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir sidaan la soconno saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus waxay ku qaadeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo waayadii ugu dambeysay ay ku sugnaayeen ciidamo aad u far badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dagaalka saaka ay mujaahidiintu qaadeen wuxuu ahaa dagaal aad u culus waxaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan wuxuu ka bilowday dagaalka duleedka degmada aadan yabaal halkaasoo ay saldhigyo dhowr ah ku lahaayeen ciidanka dowladda federaalka hase yeeshee xilligan warka cusub waxa uu yahay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay ka soconayaan dagaallo culus oo laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan warka aan xaqiijin karna ayaa ah in ciidamada mujaahidiinta ay gudaha u galeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dagaallo culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaana la soo sheegayaa dabcan khasaare kala duwan ayaa jira oo biabiicati alxaal meesha waxaa ka dhacay waa dagaal aad u culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan laba ciidan oo cadow isku ahna ay isaga hor yimaadeen sidaas darteed waa daruuri ama lama huraan in khasaare oo halkaasi ka dhasho khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana warar hordhaca oo aanu helayno ay xaqiijinayaan inkastoo aan number rasmi ah ama cadad rasmi ah aanan hadda carabaabi karin oo aanan sheegi karin warka sugan mar kale haashim cabdinaasir wuxuu yahay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo aad u far badan oo ka tirsan ee kuwa dowladda federaalka saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa waayadii ugu dambeysay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ku sugnaa masiirkooda iyo halka ay ku dambeeyaan saaka wax war ah lagama hayo waxaa dhici karta inay ku baxeen dagaalada waxaa dhici karta inay cagaha wax ka dayeen sidaba marar badan dhici jirtay waxaa sidoo kale dhici karta in qaarkood xitaa iyagoo nool dagaalka lagu qabto wax waliba waa waarid oo wax suuragala oo dhici kara hase yeeshee ilaa hadda wax tafaasiil ah oo rasmi ah oo aan ka hayno saraakiishii dowladda federaalka ee magaalada aadan yabaal waayadii u dambeysay ku sugnaa ma jirto marka hadba waxay kusoo kordha dagaalkan qaraar ee maanta ka soconaya degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe inta aan ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaan dhegeystayaasheena la wadaagi doonaa insha allah waa mahadsantahay salmaan intaadan ka bixin waxaad sheegtay saraakiil inay joogeen meesha ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka mid a saraakiishaas ku sugnaaya waayihii dambe aadan yabaal waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir warar iskhilaafsan oo kala duwan ayaa kasoo baxaya arinkaasi laakiin sidaan ognahay muddooyinkii u dambeeyey degmada aadan yabaal saraakiisha ku sugnaa waxaa ka mid ah odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha guud ee ciidanka dowladda federaalk way dhici kartaa in saacadihii ugu dambeeyey uu ka baxay waa suuragal laakiin wuxuu ka mid ahaa saraakiishii lagu ogaa ee waayadii u dambeysay ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa sidoo kale la mid ah oon la soconaa in magaalada aadan yabaal uu ku sugnaa shuuta ninka lagu magacaabo oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka isagana wuxuu ka mid ahaa saraakiisha halkaasi ku sugan abaabulka dagaalna halkaasi ka waday sanay cabdulle ayaa sidoo kale ka mid a dadka la sheegaya inay magaalada aadan yabaal ku sugnaayeen si guud saraakiisha dowladda federaalka ee gobolka shabeellaha dhexe ku sugan waayadii u dambeysay halka taliska u ahayd oo ay deganaayeen oo ay ku sugnaayeen abaabulka dagaalna ay ka wadeen waa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe marka dagaalka halkaas ay mujaahidiinta saaka ku qaadeen wuxuu ahaa dagaal aad u culus waxaana suuragal ah sidaan horeyba u sheegnay in khasaare lixaad leh uu ka dhasho oo dowladda federaalka lagu gaarsiiyo dagaalkaasi wixii kusoo kordha khasaaraha iyo natiijada dagaalka iyo halka uu ku biyo shubtana intaan ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaan dhegeystayaasha la wadaagi doonaa insha allah waa mahadsantahay salmaan